بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنكون حشرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكمي خاصة وحنكون سيد حشرني الركن الثالث وأها الإيمان بالكتب qur-aanka ayaanu ka hadlaynay aakhirkii su-aalaha ugu dambeeyey casharkaana waa casharka boqol iyo toddobo su-aasha siddeetan iyo shan ayaynu ku sharaxaynaa markuu sheikhu ka soo baxay oo soo caddeeyey alqur'aanu kalaamullah qofkii diida oo inkirana inuu ku gaaloobayo uu caddeeyey kufr akbar oo mukhrij canilmilla uu noqonayo ayuu waxa uu halkan su-aashan siddeetan iyo shan waxa uu yidhi man hum alwaaqifa wamaa xukmuhum man hum waayo alwaaqifa nimanka la yidhaahdo alwaaqifa waqfigu waa istaagid wixii inaad ka joogsatid oo aadan horeyna ugu socon gadaalna uga noqon aad istaagtid baa waqfilya marka man hum alwaaqifa wamaa xukmuhum xukunkoodana waa maxay marka waa laba mas'alo oo isku dhex jirta ayuu rabaa shiikhu halkaa inuu kaga jawaabo waxa uu yidhi jawaabta alwaaqifa jawaabtooda wuxuu yidhi hum waxa weeye aladiina yaquuluuna hum aladiina yaquuluuna fi lqur'aani laa naquulu annahu kalaamu llah walaa naquulu annahu makhluuq markii ay dhacday inay ahli sunnihii yidhaahdeen alqur'aanu kalaamullah ayna yidhaahdeen man qaala bikhalqi alqur'aani faqad kafar qaacidadaa markay qaateen ahlu sunnihii oo xilligii imaamu axmed baa hogaaminayey zamankiisii bay fidnadaa dhacday oo ninkii markuu keenay jacd ibni dirham iyo jahm ibni safwan ay sifaadka ilaahay diideen oo yidhaahdeen qur-aanku waa makhluuq ayaa waxaa dhacday marka dadkii saddex baa loo kala baxa ahlu sunna dadkii sunnaha ku taagnaa oo salafu saalix oo imaamu axmed iyo raggiisii waxay yidhaahdeen alqur'aanu kalaamullahi gayru makhluuq qur-aanku waa kalaamullah makhluuqna ma aha xukumna waa ka soo saareenoo waxay yidhahdeen man qaala bikhalqi alqur'aani faqad kafar qofkii yidhaahda qur-aanku waa makhluuq faqad kafar bay yidhahdeen waa gaaloobkaas nimankii jahmiyada oo jahmni safwaan jahmni safwaanna waa ardayga ka soo qaatay caqiidadan ninka la yidhaahdo jacd ibni dirham jacd ibni dirhamna waa awalu man qaala bikhalqi lqur'aan waa ninka ugu horreeyey oo yidhi qur-aanku waa makhluuq asalkiisana yahuud baa laga keenay ayay yidhaahdeen culummadii oo nin lasoo tarbiyeyey buu ah halkaasuu caqiidadaa faasidkaa ka soo qaatay aksina waa la dilay oo waxa weeye waa la dilay ibn khaalid alqushari ayaa dilay marka ninkaas ayaa keenay asalkiisa inuu yidhaahdo qur-aanku waa makhluuq kabacdina ninkaana ka qaatay oo faafiyey oo yidhi qur-aanku waa makhluuq oo ardaygiisa ahaa jahm ibni safwan la yidhaahdo sidaa daraaddeed baa marka dambe isaga loogu nisbeeyey maadaama uu adhara binafyi sifaat oo jahm ibni safwan ayaa aada u muujiyey oo meel walba ka sheegay markaasaa cid alla ciddii sifaadka diida waxaa loo bixiyey aljahmiya ay atbaacu jahm ibni safwan wa qoladaasna marka halkaasay mareen oo waxa weeye waa ku gaaloobeen oo waxay yidhahdeen qur-aanku waa makhluuq laba wey ahlu sunnihii oo meela iyo jahmiyadii oo meela oo laba waddo kala maro iska soo horjeeda qolaa soo baxday dhexda istaagay sidii munaafiqnimadii markii waxa weeye mu'miniintii iyo nebigiina meel mareen gaaladii iyo yahuuddiina meel mareen munaafiqiintu dhexda u istaageen ayaa qola soo baxday waxay yidhaahdeen laa naquulu odhan mayno annahu kalaamullah kuwaa wey markuu inoo tilmaamayo man hum alwaaqifa uuna leeyahay marka jumlada hore oo man hum alwaaqifa jawaabtaanu kaga jawaabay alwaaqifa hum aladiina yaquuluuna laa naquulu fi lqur'aani kalaamullah odhan mayna waa kalaamkii ilaahay walaa naquulu annahu makhluuq odhan maynana waa makhluuq ee maxaan samaynaynaa naskutu waa ka aamusayna odhan mayno oo labadaas su-aalood haddiina la weydiiyo la yidhaha qur-aanku makhluuq miya mise waa kalaamullah midna odhan mayno ayay istaageen ha dhexdhexaad baan noqonaynaa waa meelaha hadda in badan aad arkaysid oo waxa weeye qofku markuu wax diidan yahay uu labadii dhinacba dhinacna wax ka rabo oo wax qarinayu yidhahdaa anuu dhexdhexaad baana dhexdhexaad wax la yidhaha ma jiraan xaqa iyo baadilku waa labo famaadaa bacda alxaqi ila dalaal imaa inaa xaqa raacdid imaa inaa baadilka raacdid diinta islaamku ma taqaano waxaan eh, xaq iyo baadil baan dhexda u istaagaya maya xaqa haddaada raacin ahlu baadil baa ta oo baadilkaa lagu raacinaya waana arki doonnaa kalaamka imaamu axmed raximah allahu tacaala Mm. waayo aayaddaasaa caddaynaysa famaadaa bacda alxaqi ila dalaal wax ka ka dhexeeya ma jiraan xaqa haddaa raaci weydid wixii ka dambeeya waa baadinimo weye ama dhexda istaag ama ku hadal ama ictiqaad fa anta min ahli lbaail ahlbaail baata markaa wuxuu yidhi marka shiikhu jawaabta intaasuu jumlada hore oo ah man hum alwaaqifa intaasuu kaga jawaabay alwaaqifa hum aladiina yaquuluuna laa naquulu fi lqur'aani kalaamullah qur-aankii waxay ka dhahayaan laa naquulu kalaamullah odhan mayno waa kalaamka ilaahay walaa naquulu annahu makhluuq makhluuq weyna odhan mayno su-aasha inteeda dambe oo ah wamaa xukmuhum intaan dambe kaga jawaabaya fadwada imaamu axmed ayuu keenay waxa uu yidhi wa qaala alimaamu axmed raximahu llahu tacaala waa imaam ahlu sunna waayo zamankiisii bay dhacday waa loo xiray waa loo dhibaateeyey muctasile iyo ahlu bidac baa haystay markaa xukumka oo aad u dhibaateeyey xabsi buu u galay waa la garaacay silsiladaa lagu xiray markaas waxa weeye aad ugu sabray markaasaa lagu laqibay laqab looga dhigay naynaas imaam ahlusunna waljamaaca marka waa ahlusunna waljamaaca xaqan ee kuwa hadda sheeganaya oo suufiyada ah oo iska sheegto ahlusunna waljamaaca nahay waxa ahlusunna lama yidhaahdo ahlusunna waljamaaca waa caqiida iyo itibaac waa kitaabka iyo sunnaha waa caqiidadii saxaabada ayaa la raacaa laakiin waan sheegtay keliya iddacaa baa la yidhahda iyagoo khilaafaya oo bidac ku jira oo shirki ku jira waxay leeyihin haddana ahlusunna waljamaaca nahay waxaasi waa iddicaa qofku wuxuu rabo iska sheegan karaa laakiin qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin wa Mm. ahlusunna waxaa la yidhahdaa qofka kitaabka iyo sunnaha ku dhaqma ayaa la yidhahdaa oo caqiidadiisa iyo manhajkiisa iyo diintiisu tahay kaas ahlusunna waa la yidhahda allahuma jcalna min ahli sunna waxa uu yidhi marka qaala alimaamu axmed raximahu llahu tacaala ayaa waxa uu yidhi laba u kala saaray man kaana minhum yuxsinu lkalaama man kaana ruuxii kuwaa istaagoo yidhi dhexdaan istaagaynaa oo waa ka aamusaynaa man kaana minhum yuxsinu lkalaama koodii kalaamka garanaya macnihiisa ay macnaha cilmi leh oo fahmaya kalaamka la leeyahay oo kalaamkan uu ku hadlaya fahmaya oo cilmi u leh fa huwa jahmiyun a jahmi weeye raaciya marba hadduu qur-aankii diiday inuu yidhaahdo waa kalaamullah baadil buu ku jiraa aayaddaasaa haysata famaadaa bacda alxaqi ila dalaal marka waa jahmiye jahmiyada raaciya waa qoladaas marka jahmiyey noqdeen Ee, wa man kaana laa yuxsinuhu kan aan waxba hagaajin karin bal jaahil wa- bal jaahilan bal kaana jaahilan waa jaahil jahlan basiidan jahli xoogaa ah wixii ma fahmayo jahli buu ku jiraa jahligaa laba loo kala qaadaa jahli murakab iyo jahli basiid jahli basiid waxaa la yidhaahdaa qofkaan cilmi ma leh waana og yahay inuusan cilmi lahayn oo in wax la baro baa suurtagal ah jahlu murakabna waxaa la yidhaahdaa waa jaahilun yajhalu annahu jaahil isagii waa jaahil haddana wuxuu isku haystaa inuu cilmi leeyahay oo ku doodayaa marka wuxuu jaahil ka siiyaa laba jahli baa isku helay wuxuu jaahil ka siiyahay inuusan waxba garanay taas wey Mm. marka jahlan basiidan oo jahli fudud oo garanaya waxaanuusan cilmi u lahayn oo la bari karo waxa uu yidhi imaamu axmed tuqaamu fahuwa tuqaamu calayhi lxuja xujada ayaa lagu oogayaa bilbayaani walburhaan adiladii iyo aayadihii iyo axaadiidtii baa lagu dul akhrinayaa waa loo caddaynayaa waxaa la yidhaha ka joog caqiidadan waa caqiido khaldan waa lagu gaaloobayaa raac kitaabka iyo sunnaha waa loo caddaynayaa laba u kala baxayaan marka waxa uu yidhi fa in taaba hadduu toobad keeno wa aamana uu rumeeyo annahu kalaamullahi ay qur'aanu kalaamullah qur-aanku inuu kalaamkii ilaahay yahay hadduu rumeeyo ha waa khayr wey waa la daynaa marka fa huwa min ahli sunna uu noqonaya wa ilaa haddii uu diido oo soo nuuqon waayo fa huwa sharun min aljahmiya waa ka sii shar badan yahay jahmiyada waayo ahlu bidac buu noqon dad badan baa ku khaldamaya oo moodaya jahmiyadii waa la iska ilaalinaya waa sidii munaafiqiinta dad badan ugu kadsoomayaan oo kalebaa isna loogu kadsoomayaayo ee ahlu sunnihiibuu ku dhex jiraa wuxuuna iska dhigayaa nin muslima oo la gaalaysiin mayay leeyihiin buu noqonaya saasuu isleeyahay marka jahmiyadii laakiin warkooda waa cad yahay oo caamadii o dhan waa taqaanaa waa laga cararaya laakiin kan shubhadan uu wato wuxuu ka dhaadhicinayaa dadkii masaakiinta ah markaasuu bidacaa gelinaya marka fa huwa sharun kaasaa ka shar badan oo muslimiinta uga dhib badan min aljahmiya jahmiyadii warkoodu caddaaday Mm. waxaa markaa warinaya eh, atarkaas eh, fatwadaas waxa weeye cabdullaahi ibn imaam axmed ayaa asunna ku warinaya wiilkii imaam axmed uu dhalay cabdullaahi oo kitaabkiisa asunna la yidhaahdo ayuu saa ugu soo aroorinayaa fatwadaas manhu marka waxaan eh, waxa yar tacriif ka bixinaynaa awalna waa sheegnay jahmiyadan uu shiikhu soo celceliyey aljahmiya waa nisba ilaa jahm bni safwan oo meeshana waanu ka leenahay ashaaficiya ile waa nisba ilaa imaam shaafici waa atbaacu imaam shaafici atbaacu imaamu axmed marka waa manhaj iyo madhab jira buu ahaa oo waxa weeye uu ninkaas keenay jahm ibni safwan oo dhunsan oo baadiyoobay oo sifaadkii ilaahay oo dhan diiday ilaahay kor ma jiro xagga ma jiro wax ma maqlo ah, sifaadka ilaahay dhan buu diiday oo tacdiil ku sameeyey yuu ka soo qaatay oo waxa weeye sheikh u ahaa ninkaa la yidhaahdo jacd ibni dirham oo awal man qaala bikhalqi alqur'aan ninkaas ayuu ka soo qaatay kabacdina ahlubidacii baa ku ta'ahuray muctasiladii kabacdi waxa weeye ashaaciradii waa qaateen inuu qur-aanku waxa weeye maaragtay meelo badan way diidaan calaa kulli xaal marka isku soo duuduubo cid alla ciddii qur-aanka diidda inuu kalaamullah yahay waxa weeye wuxuu noqonayaa min ahli lbaatil ahlu baatil buu noqonayaa waa jahmiya ama waxa weeye wuxuu doonaa ha sheegto ama waxa weeye maaragtay suu doono ha u hadlee haddaad diidid akhil muslim qur-aanku inuu kalaamka ilaah yahay waxa aad ku dhacday dariiqii jahmiya ay ku dhumeen taas weeye marka ilaahay baana ka magangelaynaa inuu dariiqaa xun waxa weeye aan ku dhacno nas'alu llah asalaama waalcaafiya marka ilaah naga badbaadiyo